Baco caasimadda gobolka Togdheer waa mid ka mid a magaalooyinka sida xawliga ah u koray labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey waxay ka soo kabatay dagaalla sokeeyo oo kala dambeeyey waxaana laga hirgeliyey dhismayaal aad u badan oo isugu jira degsiimo iyo ganacsi kala duwan waxaa ka jira goobo waxbarasho oo heer kasta leh taasina waxay kor u qaaday tirada dadka ka imanaya tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ee u soo hayaamaya magaalada Burco sanad kasta ka ka dambeeya ayay tirada dadku sii korodhaa inkasta oo aan lahaynin tirada rasmiga ah ee magaalada ku nool sidoo kale burco waxay kaalmaha hore kaga jirtaa magaalooyinka ay dhallinyarada ugu badani ka tahriibaan waxaana sanad kasta waalidiin fara badan soo food saara walaacay ka qabaan inay badbaadaan iyo inay baddu liqday dhallinyaro oo wiilal iyo gabdha isugu jira oo si qarsoodiya magaalada uga tahriibay lagana war helay iyaga oo magafuu ku haysta liibiya amaba badda doon ka raacay badi dhallinyarada ka tacabira magaaladu waxay ku doodayaan inay shaqaayaraan baahsani ka jirto gobolka sidoo kalena ay u dheer tahay caqabado ay kaga duwan yihiin magaalooyinka kale oo ay sheegeen inay burco aad uga xidhxidhan tahay madadaalada goobaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan iyo sidoo kale kulamada aqoon isweydaarsiga sida uu sheegaya xamse cabdi oo ka mida dhallinyarada reer burco ee iminka dibadaha ku nool wal horta burco waa waa magaalo diime runtii dhaqanka ku adag taasna maaha runtii wax lagu dhaliili karo gobolka wax alla wixii dhaqanka iyo diinta islaamka iyo qiyamkeena wanaagsan ee soomaalinima ka hor imanaya maaha waxaynu dhaliileyno ama eedeynayno laakiin waxaad joog waxa waxaad waxaad modaali jirto ka badbadin runtii magaalada intii tusaale ahaan iminka ugu dambeysay waxaa aada ugu fara badnaa waxaan laydhahaa tahriibka waxaa kaloo aada ugu fara badnaa mukhadaraadka iyo dhalinyartiiyo balwadda aada u badatay taas waxaa markaa kaliftay inuu qofki ama bulwad yeesho ama uu tahriibo gobolkii ka haajiro xidhxidhnaan gudaha tusaale ahaan meelo theatre ama masrax la iman karo xitaa ba waxaa ka jira in aroosyadii tusaale ahaan dadku isugu jireen kukulmi jireen in la yidhi habluuna gaar haw dabaaldegaan oo ha u xusaan xafladahooda ragguna marka kala qoqobna bulshadii la kala qoqobayo ayaa meesha taala waxaa kaloo aan jirin public library gobolkii kama jiro haddaan ogahay mid baa ka jira kaasna magaalada meel ka baxsan buu jiraa iyo midh malaa jaamacadda ku yaala marka diiqadaas ayaa sababaysa in meeshii codeyri yimaado oo qofkiina uu ku qasabtay inuu ka haajiro deegaankiisii iyo iyo dalkii kusoo kore kusoo barbaaray marka ma dawladda culayska saaraysa ma bulshada culayskaasi ku haysa dhalinyarada yay dhalinyaradu u tirsanayaan arrintaa dawladihii kala dambeeyey tusaale ahaan dawladdii filaanyada laba kun iyo toban talada dalka qabsatay waxay waqti dheer ku doodayeen in ay sameynayaan wax laidhaha maamul daadejin laakiin nasiib daro toddobadii sane ee dawladooda jirtay dawladdii markaa gaabkaas mar ka baxay waxaa soo baxay hay-ado kale oo aan sharci ahayn waxa ay doonaan jideynaya oo habeenkii dhalinyarta suuqa reerka qabanaya oo qaarantii maqasay soo qaataan fooda ohanaya foodaan idinka xeelana qofaan magaciisa loo banayn odhanaya aroosyadii hoteeladii ku dalkeeya inaan aroosya la sameyn waxaa lasoo gaadhay heer la yidhaahdo sawir lalama soo geli karo hoteelada lalama soo geli karo marka dadkii ganacsadayaashana waxay noqdeen dad aan magaranaysaa go-aamada ay qaadanayaan aan ku saleynin sharciga diinta islaamkana ku saleyn maayaan sharci dawladeedna ku saleyn maayaan waxay markaa maskaxdooda ka keenaan iyo garaadkooda ayuu markaa gobolkii wuxuu gacanta u galay hay-ado aan sharci ahayn oo aanan garanayn halka laga maamulayo cidda maamulaysa hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada burco ayaa la sheegay inay qaar badan oo ka mid ahi diideen in sawiro lagu geli karo gaar ahaan marka ay yimaadaan kooxo dada oo iswata oo sawir qaada la socdo amaba filim qaade inanoo diiday sawiradii lagu gelayey goobaha hudheeladoo kale hudheeladii la diiday bandhigsaneedyadii burco lagu qaban jiray la diiday khaalid bakayle waa suxuufi ka howlgala magaalada burco kana mida wariyayaasha u kuurgalay arrinta la xidhiidha sawirada ay dadku ka cabanayaan haddii aan kaaga waramo sahra waxaa jira meherado ganacsi oo u badan hudheelada waaweyn ee magaalada oo iyagu joojiyey in sawir lagu galo xarumahaas hoteelada laftirkooda markii aanu wax ka weydiinay aanu u xog ogaalwareysanay meheradaha ganacsi ee diiday in sawirka goobaha lagu galo ganacsi way jiraan laakiin kuma jirto arrintaas in wax sawira aan lagu geli karin ama wax sawira aanay dhalinyaradu aanay ku geli karin marka iyadana waxaa jiro oo kaleeto guddida nabadgelyada ama maamulka gobolka togdheer oo kaleeto ay iyaguna iclaamiyeen in aan maxaan idhaahdaye aan lagu geli karin ama dhalinyarees wadato oo lab iyo dhadig ah ama inamo iyo habla ah oo kooriyaasha magaalada inta u baxaan sawirro caynkaas soo gelaya iyagana in laga hortago iyagoona ay ku sababeeyeen in dhaqan ahaan arrintaasi ay lidi ku tahay dhaqan iyo sidoo kaleeto diintaba marka arrintu waa sidaas waxaa la sawirayaa
gudoomiyaha gobolka togdheer xamse maxamed cabdi ayaan weydiiyey xaaladda gobolka gaar ahaana waxyaabaha ay dhallinyaradu ka cabanayaan runtii dee sahray maamulka maxaha nabadgelyada waxaa qaabilsan ciidanka booliiska ayaa noo qaabilsan marka runtii waxa weeyaan dee dhalinyarada iyo maaragtay booliiska wax maaragtay dhibaato ah oo dhexdooda ka jira ma jiraan laakiin dee dadka wixii nabadgeliya darro wada hadday tuugo tahay hadday dhalinyarada moobilada habeenkii qaato tahay hadday dee maaragtay waxii dhibaato ama qas wada mooyaane dee wax kale oo maaragtay culaysa ama dhalinyarada haystaa ma jiraan marka taana waxa weeyaan dhalinyarada way ku maaragtay barbar taagan yihiin in dee dadka dhalinyarada ahee xumeynaya maaragtay dhaqamada xunxun maaragtay sameynaya ay kamid yihiin kuwaa soo sheegay in boliisku si ay qabtaan guud ahaan barasaabka gobolka togdheer xamse maxamed cabdi ayaan mar kale weydiiyey doorka ay ku leeyihiin guddiga wanaag farista iyo xumaan reebistu oo gobolka togdheer laga hirgeliyey sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii oo qaar ka mida dhallinyarada v o weda la hadlay ay ka cabanayaan inay mararka qaar ka hor joogsadaan waxyaabaha ay ku madadaalanayaan islamarkaasina ay ku qabsadaan qaabka timo jarashada iyo labiskooda
soo saaraan ama wadaadadu amar ma soo saaraan iyagu dadka way wacdiyaan wacdi diiniya bay sheegaan wixii xunna way ka wacdiyaan wixii wanaagsanna way ku wacdiyaan laakiin waxa weeyaan dee amar ay soo saaraan oo ay leeyihiin waxaa ama qof dee aunaraho meeshiisa ay amar kusoo duldhigi karaan ma jiro guddida wanaag faristana waxa weeyaan waxay wada shaqeeyaan ciidanka boliiskay wada shaqeeyaan wuxuun baanay ka wada shaqeeyaan un waxyaabihii dee fawaaxiska ah ee lala soo bambaxayo ay tusaan dee wadaadadu waxay toos inay dee u amraan oo ay amar u siiyaan oo idhahdaan waxaa dee laga fulin karo dee ma jirto doctor cabdiraxmaan axmed raage waa guddoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee magaalada burco sidoo kalena waa agaasimaha cusbitalka manhal ee burco waxaan ka waraystay shaqada guddiga iyo sida ay u howlgalaan doorka ay leedahay guddida wanaag farista waxa weeye dhowr nooc buu isugu jiraa marka hore waa wacyigelin laga wacyigelinayo dadka wixii wanaagsanna la farayo wixii xunaana laga reebayo doorka labaad waxa weeye wixii intaa ku joogi waaya xumaanta faraha la gala in lagu qabto in ay booliska markaa iyakoo wada socda iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba waxaanay u badan tahay booliska in markaa gacan wax lagaga qabto oo la qabto oo la mariyo sistamkii markaasi sharciga ahaa ee waddanka u yaalay marka in ay dadka markaa dacwadu shawaarica ha noqoto oo ah marka inay dadka wacdido dhalinyarada iskuullada ugu tagto oo ay dhaqan xumada ka reebto oo ka wacdido markay daabuurka taagan yihiin iskuul walba toban wuxuuna siiyaa nus saace ama labaatan mirir ama rubuc saace suuqyadana meelo gaaraan ku leenahay masaajida meelo gaaraan ku leenahay khudbadaha jimcaha baxa haddii mawduucu weyni jiro oo dadka markaa dhib ku haya khudbadaa waanu qaybinaay oo jimcaha mar baa laga sii wada daayaa magaalada oo saasoo kale aanu markaa uga hawlgallaa maxay yihiin waxyaabaha aad ka hawlgashaan waxaa ka mid a waxyaalaan ka hawlgallo khamrada iyo maandooriyaasha dadka lagu soo dhex tuuro ee markaa khamrada ugu badan tahay in la qabto anan ku adeegsanayna booliska waayo anaku shacab baan nahay booliskaanu wada shaqaynaa waxaa kaloo nala shaqeeya maamulka gobolka waxaa kaloo nala shaqeeya maamulka degmada waxaa nala shaqeeya maxkamadaha sidaasaan markaa hawshaa ku qabanaa waxaa kaloon ka hawlgallaa diin caayiga iyo muqadasaadka dadka caayaya diinta iyo ilaaha haddii markaa qofka uu soo ashkateeyo culimada raacda booliska haystaan markaasaa qofkii lasoo qabtaa haddii laba markhaati oo saxa la helo oo ku fura waxa weye saasaa lagu xidhaa kadibna maxkamadda loo gudbiyaa toobadkeen baa la idhaahdaa haddii markaa wixii ka dambeeya waxaa laga yaabaa inay xukun saaraan iyo kay u taallaa waxyaalaha kuhaalgolo waxa kamid a waxa la yidhaahdo isla joogta oo ah markaa rag iyo dumarka isku kaxaysa markaasi nidaam dhaqan xumada eemadowyada isla gala waxaanu ku baxnaa habeenkiiyo maalintiiba anagoo adeegsanayna ciidanka magaalada ama ciidanka booliska saasaa lagu soo qabtaa wixii markaa suuqa joogay dhaqan xumo sameynaya waa kala erinaa laakiin wixii meel isla gala saasaa lagu soo xidhaa waa la wacdiyaa waalidkood baa loo sheegaa markaasaa lasii daaya waxyaalaha kale aan ka hawlgallo waxaa ka mid a dadka sixroolayaasha iyo dadka faaliyaasha iyo dadka dhaqan xumiska intaas oo dhanna waxa weeye booliskan u sheegnaa sidaasaa markaa lagu dabagalaa haddii wax lagu qabto markaa maxkamadaa la mariyaa haddii lagu waayana waa la iska sii daaya doctor cabdiraxmaan waxaa jira dhalinyaro badan oo ka cabanaya in guddigu ay caqabada ku hayaan dhalinyarada oo ay timihii ka xiirayaan meelahay iskugu yimaadaan ay kala dareerinayaan oo booliskii u wacayaan arrimaha maxaa ka jira mar way jirtay ayaanu ka xiri jiray laakiin imika waxa weeye in dadkii la wacyigeliyo oo laga reebo oo dhaqan xumada wixii dhaqanka iyo diinta iyo dalkaba ku xun inaanu kala hadalno siyaabo badan baad ay dhalinyarada u xiraan qaar way sii daayaan qaar mar way dhukurijiyeen dhafoorada imika xiraan dhoorkaa dhexay la baxaan waxaasoo dhan waanu ka wacdina anaku ma khasabno ma qabqabano wakti baa jirtay beryihii hore waxaanu nagu bilaabmeen askartaanu adeegsan jirro inta qofka lasoo qabto timaha markaa maqas lagaga jaro inta dambe isagu isku hagaajisto ayaa jiri jirtay waxaanu markaa ka door bidnay inaanu markaa wacyigelin u samayno oo aan khasbin qofkii dhaqankana waa dhaqan dee ka yimid markaa gaalo iyo yurub ka yimid taasaan u diidnaa waan garta marka dhaqanka markaynu leenahay ma dhaqankii soomaaligae ragguna ay labada go qaadanayeenba ma dhaqankii carabta ee khamiiska la qaadanayaba dhaqankaa haddaad noo yaro jilciso waa dhaqankee dhaqanka la rabo dhalinyaradu inay dhaqanku waxa weeye curfi wax la yidhaha baa jiro oo soomaalidu isticmaasho islaamku isma isticmaalo oo qawaacidiis ka mid a kolba wixii aan cawradiisana muujinaynin dadkuna aanu la yaabayna curfi iyo dadku ay bartaan ayuunbaa dhaqana marka laga yimaado dhalinyarada dhaliilsan xaaladaha ka jira magaalada burco waxaa iyaguna jira dhalinyaro kale oo iskood isku xilqaamay oo ka howlgala sidii ay bilicda magaalada kor ugu qaadi lahaayeen waa kan khaalid bakeyle oo faahfaahinaya arrimahaasi dhalinyaro ku nool magaalada burco oo aan ka mid ahay ayaa waxaanu ka fulinay magaalada burco barnaamij iskaa wuxuu qabsaa oo aanu kor ugu qaadayno bilicda magaalada burco taasoo aanu jidadka muhiimka ah ee magaalada ku yaala aanu ku sameynay laambadaha street lambiska loo yaqaano ama laambadaha wadooyinka ee ka qayb qaata security-ga ammaanka iyo sidoo kaleeto bilicda magaalada intaba kor u qaadaya waxay ahayd bilow uun jeebka dhalinyarada uuna intaan ka ururinay aanu barnaamijkaas ku fulinay maamulka gobolka ayaa iyaguna ka qayb qaata wadashaqaynta dhalinyarada iyo dowladda sida uu sheegayo guddoomiye xamse maxamed dadka dhalinyarada ahaa meel kasta joogaan waxay markii hore ku foognaayeen sidii ay maaragtay tahriibi lahaayeen laakiin hadda waxa weeyaan garaadkaas waxa weeyaan wuu isbedelay oo dhallinyaradii waxaad moodaa inay u soo noqdeen inay wadankooda wax ka qabsadaan oo bulshadooda wax la qabsadaan howlaha ka socda maaragtay gobolka ay wax ka qabtaan marka runtii way jiraan ummadda maaragtay uu madaxweynaha uu saddexi cabdi uu galwadeynka ka yahay waxaa ka go-an inay dhalinyarada jihayso mashaariicda waxaa kamid a iyadoo maaragtay ardaydu markay secondariga ka baxaan loo samayn doono inay maaragtay wixii la odhan jiray shaqo qaran dib loo soo celiya halkaasoo maaragtay keeni karta in ay ardayda gobolada oo dhami isdhexgalaan oo isbartaan oo meel la isugu geeyo oo waxa weeyaan ay maaragtay aragtiyahooda iyo deegaanadooda iyo dabeecadahoodaba halka ay ku kala bartaan markaan usoo noqday gobolka tugland runtii waxa weeyaan sahraay hadda waxaa ka jira gobolka garoomo fara badan marka runtii insha allahu anaguna waxaanu ku dadaali doonaa wixii ka dhiman ee ay dhalinyaradu tadayso inaanu maaragta oo aanu u qabano shaqala-aanta baahsan yaraanta goobaha danta guud ee dhalinyaradu ku madadaashaan amaba ay iskugu yimaadaan si ay u dhisaan jidhkooda iyo garaadkooda waa mid ay dhalinyarada reer burca kala siman yihiin kuwa kale ee la midka ah ee ku nool gobolada kale marka laga reebo dhalinyaro kooban oo awood dhaqaale u heli kara inay bixiyaan lacagta kirada garoomada kubadda lagu ciyaaro goobaha lagu jimicsado iyo wixii la halmaala
ugu